Wabiga Shabeelle ayaa fatahaad ka saameeyay tuulada Kulmisweene oo hoos tagta degmada Mahadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadka tuulada ku nool ayaa wado dadaalo ay uga gaashaamanayaan in fatahaaddu ay cagta mariso guryahooda. Waxa ayna bilaabeen in ay cartuur ku sameeyaan hareeraha tuulada iyo meelaha uu wabigu ka soo fatahayo. Guddoomiyaha tuulada, Abuukar Cumar, ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan dadaallada ay ku joojinayaan fatahaadda uu saameynayo wabiga Shabeelle.
Wax qarsan ma aha annaga haddii ilaahay kuu roon yahay wax walbana nalagu shukriyo wax ilaahay keeno oo kheyr waaye ilaahay aa mahadle anaan ku shukrin oon ku mahadin waa taas waa naga go-on tahay walaalahayna diriska e gurmud ay noo soo noqdeen xoogooda ayna nagu caawiyaan markaas ay nagu soo diiqeen haddana waxaan jecnahay alla e oo waakaas ee diinta naga dhexayso oo muslimnimo naga dhexayso oo dadnimo naga dhexayso waxaan rabnay inay e, maaragtay gacannaaga geystaan qofka dadka marka oo macnaha oo xoogo oo wax taagdara ay timaado waxaa la yidhaha dadka caramaalada iyo candhamaaladaal yahay annaga dad car- oo caramaalada aan ahayn beerihii ee iida ahayd naftirkeeda taasaa naaga dhacday oo musiibadaas oo biyahaas fatahaadka ahaa ku dhacay Eh, maanta wax kama soo goyin haddaana wax kama soo go-aayin hadda hataa biyaha haddii ka baxaan eh, eh, maga heli karo abu loo heli karo dadka naf ahantiisa ay barakacaan intii hoabo waa ciimata ay la dhahaay hadda waxaa macnaha ah, ku jabay dadka oo waakaas ee soo gurmaday ninkii roob caado fataha ana loo geeyo oo intuu ilmihiisa ku basasalahay ama dadkii asaga oo